الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
waa qeybtii saddexaad ee silsiladda sihaamul xaq oo ay warbaahinta jihaadiga ah ee jasiiratul carab kusoo bandhigto howlgallada mujaahidiinta alqaacida ee dalka yemen kuna beegsadaan murtasaqada imaaraadka carabta ee ku sugan koonfurta yemen waxaa la daawan karaa in ka badan afartan daqiiqo wuxuuna soo bandhigayaa howlgallo jihaadi ah oo bilooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay dalka yemen kuwaasoo ciidamada ansaaru shariica ay wacdare lama iloowaan ah oogu dhigeen maleeshiyaadka ay ku adeegato dowladda imaaraadka carabta
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
qaybaha hore ee filimka sihaamul xaq qeybtiisa saddexaad wuxuu soo bandhigayaa tacadiyaadka noocyada kala duwan iyo gaboodfallada xanuunka badan ee ay dhaqanka ka dhigteen maleeshiyaadka daacadda u ah imaaraadka carabta inkastoo muuqaalada lasoo bandhigay ay ka wada siman yihiin bashaacada ama foolxumada haddana waxaa ugu qalbi taabad daran muuqaal maleeshiyaadka imaaraadka oo guri ugu dhacaya qoys muslim ah xilligaas oo ay qaylada iyo oohinta isku darayaan carruurta iyo hooyadood halka aabbihii gurigana ay horay usii kaxaysanayaan laakiin mustadcafiinta sidan loo taagdaraystay waxay leeyihiin rag rag dhaafay oo ka dhiidhiya dulmiga ayna cirdi iyo sharaf u yihiin dadkan taagta daran mujaahidiinta ansaaru shariica ayaa ku dhawaaqay khaswo loogu aargudayo laguna garab istaagayo muslimiinta koonfurta yemen si looga yureeyo cudwaanka murtasaqada imaaraadka
وتخفق راياته في الهضاب ويسري الضياء بكل البقاع ويجلو الظلام وهذا الضباب سيعلو الجهاد برام السعاب وتخفق راياته في الهضاب ويسري الضياء بكل البقاع ويجلو الظلام وهذا kadib diyaargarow iyo sahmin lagu sameeyey goobaha ugu wanaagsan ee lagu dhiig bixin karo maleeshiyaadka imaaraadka carabta waxay saraakiisha mujaahidiinta ansaaru shariica hoosta ka xariiqeen saldhigga almadiiq ee mandiqada muudayah ee gobolka abyan halkaas oo ay degan yihiin murtasaqada imaaraadka carabta ka hor inta aanay dhaqaaqin ciidamada mujaahidiinta mid ka mid ah ducaadda ayaa jeedinaya kelimad taxriidin ah oo muslimiinta ku boorinaysa inay hubka qaataan una dagaalamaan sidii loogu hiilin lahaa dadka taagta daran ee uu cadowga tunjileecsanayo فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا لكأن الله عز وجل في هذه الآية أيها الإخوة يحرض عباده على قتال أعداء الله سبحانه وتعالى فيقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله markan wuxuu isdaarka sihaamul xaq qeybtiisa saddexaad soo bandhigayaa dagaal adag oo xilli habeen ah dhex maraya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka imaaraadka carabta ee ku sugan saldhigga almadiiq daqiiqado kooban kadibna waxaa saldhigga gebi ahaanba la wareegaya ciidamada mujaahidiinta marka laga soo tago askarta lagu dilay weerarka waxay ciidamada mujaahidiinta ansaaru shariica gacanta ku dhigeen hub kala duwan oo ay ku jiraan noocyada culculus ee lidka diyaaradaha لغة الدمى لغتي وليس سوى الدمى أنا عن فنون القول لن أتكلم وتركت للرشاش أن يتكلم ليحيل أوكار العدو جهنم فاليوم يوم الثأر اليوم يوم حرق البشر وحرق السيارات يجب عليهم أن يأتوا بعد ذلك بعد هذه العملية لا يروا إلا الرماد ولا يروا إلا أشلاءهم متفحمة وحينها سيشعرون أن لا بقاء لهم في هذه الأرض هذه الأرض لن يبقى فيها إلا الموحدون لن يبقى فيها إلا من يرفع راية لا إله إلا الله لن يحكمها إلا الإسلام لن يحكمها إلا التوحيد وكلمة الله ستكون هي العليا
weerarada kale ee uu soo bandhigaya filimka ay baahiyeen mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxaa ka mid ah dagaal lagu qaaday saldhigga tabalkayma oo fariisin ay ku leeyihiin maleeshiyaadka murtasaqada imaaraadka carabta sahan iyo xog sugan oo laga keenay saldhigga kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar culus ku ekeenaya saldhigga daqiiqado kooban kadibna waxaa saldhigga gebi ahaanba ka cararaya maleeshiyaadka iyadoo mujaahidiinta ay dabqabadsiinayaan difaacyadii maleeshiyaadka الله اكبر الله اكبر الله اكبر هذه متارسم تحترق اعداء الله هذه متارسم تحترق الله الحمد لله الذي الذي دهموا اعراض المسلمين وشردوهم وقاتلوهم ودهموا بيوتهم وقتلوا ابنائهم احنا اليوم ننتقم لهم في وسط متارسهم marka laga soo tago howlgallada weerarada tooska ah ee uu isdaarka soo bandhigay waxaa kaloo jira tobannaan howlgallo qaraxyo toogasho iyo duqaymo ah oo ay mujaahidiinta ku beegsadeen maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha ah ee imaaraadka carabta kuwaas oo uu filimka si sugan usoo gudbinayo inkastoo marar badan ay saraakiisha imaaraadka u qaabilsan koonfurta yeman sheegeen in mujaahidiinta ansaaru shariicah ay ka saareen deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada abyan iyo shabwah haddana waxaa caddaatay in wararkaasi aanay sal iyo raad toona lahayn mujaahidiinta ayaana murtasaqada kala hortagay silsilado weeraro ah oo lagu dilay saraakiishii ugu sarsaraysay ee horboodeysay xamlada ashahaadala dirirnimada ah ee ay dowladda imaaraadka carabta ah ka wada koonfurta yeman marka laga yimaado howlgallada caskariga ah ee uu filimka sihaamul xaq qeybtiisa saddexaad soo gudbinayo waxaa jira in filimka lagu daawan karo jalasaad iyo fadhiyo iimaani ah oo ay mujaahidiinta dhexdooda iswaaninayaan isna xasuusinayaan hadafka ay oga soo baxeen guryahooda hubkana u garwaxsadeen فلا بد على المجاهد في سبيل الله أن يجعل نصب عينيه هدفه الذي خرج من أجله وهو إعلاء كلمة الله عز وجل وأن يجدد هذه النية لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى وأن يجعل قصده في كل عمل يريده الله عز وجل marka ay maleeshiyaadka daacadda u ah dowladda imaaraadka carabta ku guuldareysteen xamalaadkii dhulka ahaa waxay soo kiciyeen diyaarado daroonis ah oo raadinaya saldhigyada mujaahidiinta laakiin diyaaradahaasi ayaa qaarkood dhulka kusoo dhacay gacmaha mujaahidiintana ku dhacay sida lagu arki karo isdaarka ugu dambeyntii isdaarka sihaamul xaq qeybtiisa saddexaad waxay mujaahidiinta ku ballanqaadeen inay baahin doonaan filim gaar ah oo looga hadlaya howlgalkii qisaasta ahaa ee nolosha lagu dhaafiyey cabdulatiif assayid oo ahaa dagaal ooga in ka badan toban sano dagaal adag kula jiray ku dhaqanka shareecada islaamka ee dalka yemen إن المجاهدين بعملياتهم في أبين وشبوة يتحركون وبوصلتهم الأقصى فإن أيدينا إن لم تطل اليهود فهي ستطال بقوة الله أذنابهم في جزيرة العرب وغيرها وقد بدأ لكل متابع للأحداث عمالة مرتزقة الانتقالي لدويلة الإمارات التي howlgallada ay mujaahidiinta ka wadaan abyan iyo shabwah waxay u dhaqdhaqaaqayaan iyagoo hadafkoodu yahay al aqsa haddii gacmaheennu gaari waayeen yuhuudda waa shaki la'aan inay gaarayaan dabadhilafyada yuhuudda ee ku sugan jasiiratul carab iyo meelaha kale allaah idankii cid kasta oo la socota dhacdooyinka way ka dharagsan tahay in golaha ku-meelgaarka ah ee koonfurta yemen uu dabadhilif u yahay imaaraadka carabta taas soo caadiyeysay si cadna u sheegtay inay dabadhilif u tahay yuhuudda iyo nasaarada dagaalna ay kula jirto islaamka oo idil iyo dhammaan jamaacaadka u nisbo sheegta islaamka dadka oo dhammi way arkayaan mowqifka imaaraadku ka qaatay xasuuqa ay yuhuuddu ku hayaan khaza iyo taageerada nooc waliba leh ee ay la garab taagan tahay yuhuudda sidaas darteed qof waliba oo safka imaaraadka gala wuxuu ku jiraa safka yuhuudda caydaruus assabiidi oo ah madaxa golaha ku-meelgaarka ah ee koonfurta yemen ayaa hambaliyeeyey tallaabadii ay imaaraadku ku caadiyeysay xiriirka ay la leedahay yuhuudda isagoo caddeeyey in dhankiisa uu diyaar u yahay inuu caadiyeeyo xiriirka yuhuudda haddii koonfurta yemen noqoto dalka madax bannaan yemen inteeda kale waxaa intaa dheer in golahan uu soo jeediyey inuu isagu noqdo cidda waardiyeynaysa maraakiibta yuhuudda ee maraysa xeebaha badda cas taasoo muujinaysa sida ay gaalnimada ugu degdegayaan arrimahaana waxaa diidan dhammaan muslimiinta degta koonfurta yemen iyo guud ahaan qabaa'ilka yemen kuwaasoo astaan u ah qiirada dulmidiidnimada iyo difaaca islaamka iyo ehelkiisa ma oggolan qabaa'ilkaas in kuwaani liita ay sii wasaqeeyaan dhulkooda sidayna arrinkaas ku oggolaanayaan ayagoo arkaya dhiigga walaalahooda khaza iyo falastiin oo la bannaysanayo alle ayaan ku dhaartaye yuhuudda jasiiratul carab iyo murtasiqadooda waxaan dhedhesiin doonnaa allah awooddii holaca dagaalka iyo sibirka ka soo gaaraya u argudidda diinteenna calooshii u shaqaysta weliba wuxuu inooga dhigan yahay dabadhilif yuhuudeed mana ku badbaadayo waxaan ka ahayn towbo iyo inuu beri ka noqdo ceebtan ama in uu sugto inaan madaxa ka jarno wixii waansamayana uu cibro u noqdo وكل مرتزق فهو بمثابة عميل اليهود فليس له نجاة بحول الله إلا التوبة والتبرؤ من هذا العار أو أن ينتظر قطف رأسه وجعله عبرة لمن يعتبر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون